Maamulka iyo ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Hormuudka qaybtiisa caafimaadka ayaa olole caafimaad oo isugu jira daaweyn, wacyigelin u sameeyay barakacayaal ku nool kaam qaboobe isla markaana ku yaala duleedka waqooyiga magaalada Beledweyne. Ololahan caafimaad ayaa waxaa ka faa'iideystay qoysas danyar ah oo isugu jira haween, odayaal iyo caruur kuwaas oo loo sameeyay baaritaano iyagoo la siiyay daawooyin aasaasi u ah adeegyada caafimaadka. Maamulaha guud ee dugsiga hoose dhexe sare ee Hormuudka, Ustaada Axmed Cabdulaahi Maxamed Toolmaan iyo maamul ku-xigeenka dugsiga hoose dhexe sare ee Hormuud, Ustaad Cabdiwahaab Cabdi Macalin Maxamed ayaa ka warbixiyay ololahan caafimaad oo ay u sameeyeen barakacayaashan ku nool kaamka qaboobe.
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin allah ayaa mahad iska leh Eh, ilaah ayaa mahad iska leh mar walibo Eh, maanta waxaan soo booqanay eh, kaam eh, qaboobe Eh, waxaana keenay daawooyin oo aad iyo aad markaas loogu baahnay Eh, waxaa ka jiray mana difference cases aa ka jiray marxalado kala dugdugan nutrition malnutrition dad markaas eh, cudurrada markaas eh, aad iyo aad markaas u ba'an Eh, alxamdulilah intaan macnaha karaan keene Ah, annagoo si guud ahaan maamulka iyo macallimiinta iyo ardayda ah, iskuulka hormuud oo isxilqaamay ayaga shakhsi ahaantooda micnaha contribution isku darsaday ayaa waxaa gaaray maanta ina- ina kaamka qaboobe
Een, barnaamijkan haddii aan sharaxaad kooban ka bixiyo waa barnaamij oo la caafimaad oo loogu talagalay inay markaas ay ka faa'iidaystaan dadka danta yar ee ku nool kaamka ku yaala magaalada Beledweyne dadkaas oo aan awoodin in ay helaan daryeel caafimaad oo joogto ah een, taasoo markaas saabi karta dadka haddiin daryeel helin in dhibaato badan markaas ay soo gaarto Een, kaamka aan booqanay een, waxa uu ahaa kaam lagu magacaabo qaboobe Een, kaamkaas markaas waxaan kusoo aragnay baahiyo kala duwan dadka ay qabeen oo dhanka caafimaadka ah Een, marka kaamkaasna markaan fiirinay oo ololaha caafimaadkan u sameynay een, dadkana waxaa loo sameynayay qeyb wacyigelin ah oo markaasi fayadhoorka caafimaadka iyo nadaafadda deegaanka iyo nadaafadda biyaha loo bulshada loo sheegayay oo kaamka ku noolaa Een, dadka qaarna waxay heleen markaas daawooyin dadkii baaritaanka loo sameeyay oo markaas xanuunsanaa baaritaana ayaa loo sameeyay daawooyin ayaa la siiyay Een, dadkii markaasi aan xarunta daawada ku bixin imaan karin een, xaafadaha loogu tagay baaritaan loo sameeyay daawadana loo geeyay Gudoomiyaha kaamka qaboobe ayaa raadiyo beerulo u sheegay inay ku faraxsan yihiin iyagoo u mahad celiyay maamulka dugsiga Hormuudka.
anigoo ah gudoomiyaha kaam qaboobe waxaa halkan noogu yimid taakuwa lagu siiyey lagu caawiyey iskuulka hormuud ardaydii joogtay meelaha maamulkeedii intii adiga ma ku shaqo lahayd dawo waxay noo keeneen aan aad iyo aad ugu baahannahay tayalle boqolkiiba boqol oo ku mahadsan yihiin waana ka- waana ka qaadanay waana anfacday dawadaasoo ah midaan aad iyo aad ugu baahnayn beryahan sida loo gaaray loo galay ilaa bilaagan dambo waxba na soo xasuusto dawo noo keeno na soo booqdo ayagaan ka haynaa waana ku mahadsan yihiin boqolkiiba boqol sida ay noogu keeneen oo sharafta leh oo noogu adeegeen anagana u mahadnaqaynaa Ololahan caafimaad ayaa door muhiima ka qaadanaya horumarinta adeegyada caafimaadka ee barakacayaasha ku nool kaamamka maadaama ay u badan yihiin danyar aan awoodin inay tagaan goobaha caafimaadka.